ugu yaraan labiyo labaatan ka tirsan ciidamada dowladda soomaaliya ayaa maanta lagu dilay dagaal ay kooxda al-shabaab ku qaaday saldhig ciidamadaasi ay ku sugnaayeen oo ku yaala degmada runirgood oo ka tirsan gobolka shabeellada dhexe halkaasi oo ciidamadu ay shalay qabsadeen kooxda al-shabaab ayaa sheegatay in dagaalkaasi ay ku dileen ilaa labiyo soddon askari iyo sarkaal ciidamada ka tirsan balse maxamed maxamuud saney taliyaha qeybta labiyo tobanaad ee ciidamada soomaaliya ayaa isagu sheegay in sideed askari looga dilay dagaalka sarkaal ciidamada ka tirsanna uu dhaawacmay haatanna lala yahay taliyaha ayaa ciidamada amisom iyo abaanduulaha ciidamada soomaaliya ku eedeeyey in ay mas-uul ka yihiin jabka soo gaadhay ciidamada dowladda isagoo sheegay inaanay jirin wada shaqayn labada dhinac ka dhexaysa cabdicasiis xuseen cismaan ayaa taliyahan khadka telefoon ku waraystay isagoo ugu horreyn weydiiyey halka uu ku sugan yahay
iminka waxaan ku suganahay meel la yidhaahdo biyo cadde waa caafimaad qabaa nabadeyda waayo gurmad ayaanan hawshii u dirnay adigu markaa dagaalka ka dhacay runilgood ma qaybaad ka ahayd maya maya aniga kuma jirin waan gartay maxaad macluumaad naga siin kartaa markaa dagaalka ciidamadeyda ciidamada aan aniga aan mas-uulka ka ahay ahaayeen sidee wuxu dhaceen markaa wallahi sida rumaanta waxa waaye ciidanka way dadaaleen iyaga oonan la soconin qoladii oo maxaan ku yidhahdaa burundi iyo ugandeysta amison ayna la socon ayay dagaalka galeen wayna ku guulaysteen ilaa ruunirgood ayay qabsadeen oo boqol iyo siddeetan kilomitr u jirta magaalada muqdisho marka waxa waaye si gaadma ah ayaa mataqaanaa loo galay saakeeto halka saac oo rugidon markay waa gartay marka al-shabaab waxay sheeganayaan in ciidamo badan ay ku dileen meesha adigu macluumaadkaad helaysaa maxay yihiin wallahi macluumaadka aan helaayo waxay yihiin in ay ciidamo badan aanan la dilin laakiin dagaal haddii la galo khasaarena waa ka yimaadaa faa'iidana waa ka timaadaa tir ahaan marka imisa ciidankaaga laga dilay wallahi tir ahaan intaasi ma ku dhihi karo waa gartay laakiin al-shabaab waxay sheeganayaan in labiyo soddon ciidamadiina ah ay ku dileen dagaalka waxa waaye horta tirada intaasi ay sheegayaan ma dhamo al-shabaab ay sheeganayaan laakiin waxa waaye ciidanka meesha ku dhintay tiradooda cadadka inta uu yahay maxaan ku yidhahdaa uma hayi si toosa hadda intaas lama dhihi karo laakiin de waa laakiin waxa waaye numberka ay sheegayaan ma jiro mid jiro maaha laakiin general laakiin general marka aan arrinta shabaab dhinac uga soo tagno waa ciidankaagii adiga ay ka hoos yimaadaan waxaanad leedahay dagaal hadduu dhaco kolley meesha labada dhinacba khasaaraa gaadhay haddii ciidankaagii khasaarihii soo gaaray aanad ka warqabin miyaan la odhan karin haye maxay muxuu yahay markaa khasaaraha soo gaara warqabaa ciidanka ciidanka khasaaraha soo gaara waa ka warqabaa waa marka waxaan kuu sheegaa khasaaraha soo gaaray madama numberkaasi waa ka yar yahaan ku yidhi ilaa sideed roos camal ayaa meesha ku dhigan sideed baa ciidankaaga laga dilay ha ha waa gartay al-shabaabka iyaga al-shabaabka imisaa iyaga ka dhintay wallahi shabaab ayagana qaar waxaa ka dhimatay ilaa laba iyo toban camal
saraakiil dawladda ka tirsan oon la hadlay waxay ii sheegeen in ciidankaagu markii ay tegayeen deegaankan ruunirgood looga digay mar haddii aanay la socon ciidamo amisona oo aan dhulka ka dhoweyn inay meeshaa tagaan laakiin aad ka madax adeygteen oo aad keligiin isbedeen inaad tegi kartaan meeshiina qabsan kartaan xejin kartaan kartaanna laakiin waxaa muuqata in go-aankaasi aanu idiin suuro gelin mar haddii ciidankii al-shabaab intay idiin yimaadeen meeshiina idinka qabsadeen ciidanna idinka laayeen maxaa ka jira wararkaas waxa waaye horta marka ugu horreysa ciidanka tababar fiican ayuu lahaa ciidanka waa ku kalsoonayn annaga haddii maxaan ku yidhahdaa aan ku kalsoonaynna uma diri lahaynin meesha ciidamada oo amisonna waxa waaye kaalin ayay noo yihiin annaga waxaan nahay dadka deegaanka u dhashay oo yaqaano oo wax walbeeta ah marka sidii la ajligeeda waxaana sii darrada dhacda waxay eeday ballankii laysku wada ogaa amison iyo annaga ayaa la maxaan ku yidhahdaa ay kasoo daaheen waa tahay marka ballanka laga baxay muxuu yihi ma amison iyo idinkaag waxaad isku hogeydaan inaad idinku sii horumartaan iyaguna xagga dambe a idinka difaacaan ha marka sidaasay ahayd marka khasaaraha idin soo gaaray mas-uuliyad qeyb waxaa kule amison miyaad leedahay wallaahi sida run ahaantaa kama maqlo maxaad isku ogeydeen amisom haddaad eh, si rasmiya iigu sheegtid maxaad ballantaad dhigateen amisom maxay ahayd maya ballanta waxay ahayd in laysla wada howlgalo oo aan meesha laysla wada qabto laakiin dee wararka la ii sheegayo saraakiisha dawladdu ii sheegeen waxa weye waxaaba laydinka digay inaad tagtaan meesha keligiin oo malaha waxaa muuqata taas inaad ka madax adeygteen taasi waxa waaye eh, nigalajanso timid bay ahaaday laakiin waxay ahaaday in laysla wada duulo oo laysla wada socday ahayd markaa dee marka ciidanka way istijaabinayeen markaa istijaabintiinii qayb baad idinkuna mas-uuliyad ku leedihiin in khasaarahan idinsoo gaaro oo askar laydinka Ah.
laayo ah go-aankaas adigu ugu dambeyn kuugu imanaya sooma mas-uuliyaddaada qaadaya maya maya ma qaadaya aniga yaa iska lahaa markaa go-aanka in ciidanka soomaalida keligood tagaan meesha go-aanka madaxda naga sarraysa ayaa la heeday guddoomiyaha gobolkaad ka wadaa mise taliyaha oo ciidamada meeshan ah abaanduulaha ciidanka iyo ayaa amarkaas bixiyey waa gartay abaanduulaha ciidamadu markay bixinayaan amaro noocan oo kalea sooma oga inay halis gelinayaan naftii askarta soomaalida dee eh, eh, ayagaa la weydiin karaa waa tahay n waxaa la ii sheegay in baabuurna laydinka qabsaday n oo ilaa saddex baabuur oo la leeyahay xitaa baabuur aad adigu leedaha ku jira maxaa ka runa arrintaas maya maya maya maya maya maya aniga baabuurkaygaa ma joogin biyo cadde meel la yidhaahdaan joogin oo intaas kilomitr u jirto mana eh, eh, eh, shaqo kuma lahayn aniga baabuurkaygaana lama qabsan waxaa jira nin sarkaala oo oo oo magacayga oo kaleeto leh oo oo oo maxaan ku yidhaha sanaya cabdulle la yidhaahdo ninkaas ayaa gaariga iska lahaa ninkaasi markaa sarkaalka shabaabku waxay sheeganayaan in n eh, saraakiisha meesha ama lagu dilay ama maqan inuu ku jiro maxaad macluumaad ka haysaa adigu wallaahi macluumaadka aan ka hayo waxay tahay in sarkaalkaasa soo dhaawaca uu- uu- uu huudka ka soo socday ayaa igu- noogu war dambaysa waana lagu maqan yahay raadhulkiis n sarkaal dawladda ka tirsan wuxuu leeyahay ciidamada dawladda inta dhimatay maahe tiro kale oo ilaa toban gaaraysa way maqan yihiin oo waxaaba laga cabsi qabaa in shabaab ay gacanta ku hayaan ay nolol ahaan ku qabteen maxaad ka warhaysaa arrimahaas M- maya maya arrimahaasi ma jiraan maxaa Insha casha- Allah.
maxaa casharoo marka aad ka barteen n jabkan maanta idin gaadhay wallaahi wax badanaa laga bartay waxaa laga bartay in maxaan ku yidhahdahe ciidanka eh, masaafada uu jarayo in ay ahaato mid xadidan oo oo maxaan ku yidhahdaa horena waa u ogeynay Eh, marka eh, masaafa dheer ayay mataqaanaa ay jareen marka insha allahu tacaala waxay noqon doontaa duruus horeetana waa ku qaadana annaga oo oo waxaan haynay raggi wax usoo bartay eh, habkaas iyo kulli marka calaa kulli xaal eh, eh, waxba ma ahan wax walbeetaba dersi baa laga qaataa marka dersigaasi wuxuu noo yahay mid oo aan ka faa'iideysan doono beryaha soo socda insha allah hadda markaa ciidankaagii meesha tegay waa la jabiyey xaggey ku sugan yihiin intii eh, meesha ku dhimatay mooyaane intii kale xaggey ku sugan yihiin waktigan waxay ku sugan yihiin meel la yidhaahdo xaruur iyo xaaji cali iyo cadale marka xaaladoodu maxay tahay maxay noqonaysaa xaaladoodu maxay ku waa dambeynaysaa fiicanta waa fiicanta aada iyo aaday u fiicantaa wax dhibaataa ma jiraan moraalkoodana beriyo ayaa mataqaanaa eh, la waaciye gelina insha allahu tacaala waana lagu guuleysan doonaa insha allahu tacaala marka marka meesha ay ku sugan yihiin miyaad u diraysaan eh, ciidamo markaasi een, eh, gurmad ah oo iyaga kasoo daadgureeya mise waxaad damacsantihiin inaad meeshii dib u qabsataan insha allahu tacaala dib ayaan u qabsan doonaa insha allah waa gartay maxaad fariinoo amisom u gudbin lahayd inkastoo la leeyahay waa laydinka degay inaad keligiin baxdaan laakiin adigu aad leedahay amisom qayb bay ku leeyihiin een, dhibaatadiin soo gaadhay maxaa fariinood gaadhsiin lahayd amisom waxaan gaarsiin lahayn inaan wada shaqayno oo aan meeshii eh, gurmad iyo maxaan ku yidhahdaa labadaynaba inaan isla wada joogno wada shaqayn la-aanta markaa jirta maxaa u sababaad is leedahay adigu may waxba u sabab maahan kolleeto suu tafaahum yar baa jiray laakiin macaliis waa dhammaana insha allahu tacaala kaasi wuxuu ahaa maxamed maxamuud sanay taliyaha qaybta labiyo tobnaad ee ciidamada soomaaliya wuxuu u waramayay wariyaha v o a cabdicasiis xuseen cismaan oo washington ku sugan